bismillaahi araxmaan iraxiim kulanti wacan oo wanaagsan khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada naga dhagaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin axad ah taariikhdu ay ku astaysan tahay lixda bisha setembar sannada labada kun shan iyo tobanka kusoo dhowaada dhagaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan wararka naga soo gaaraya degmada mahaday ee gobolka shabeellaha hoose ayaa waxa ay sheegayaan in halkaa uu ka dilaacay cudurka jadeecada kaa oo waxyeelle ay kasoo gaartay caruur yaryar oo ugu geeriyooday cudurkaasi gudaha degmadaasi ayadoo kuwo kalena haatan ay la ildaran yihiin waxaana guddoomiyaha arrimaha bulshada ee gobolka shabeellaha dhexe xaaji saalax oo u diray qayladaan ku aadan sidii wax lagaga qaban lahaa arrintaasi asigoona ka dalbaday hay-adaha samafalka in gurmad deg deg ah lala gaaro dadka ku dhaqan degmada mahaday degmadan mahaday ayaa waxay ka mid tahay degmooyinka gobolka shabeellaha hoos shabeellaha dhexe waana degmooyinkii dhowaan ka xoroobay maleeshiyaadka al-shabaab ama muddo sannada ka hor a ka xoroobay iyadoona haatan ay ka jirta deegaankaasi dhibaato dhanka nolosha oo ay usii dheer tahay cudurro halkaasi ka dilaacay oo ay qayb ka yihiin cudurka jadeecada iyo kuwo kale oo ay la ildaran yihiin bulshada ku dhaqan degmadaasi ayadoo haatan maamulka gobolka iyo sidoo kale kan degmadaba ay ka dalbanayaan in gurmad deg deg ah lala gaaro deegaankaasi ama degmadaasi dowladda soomaaliya ayaa ku dhawaaqday qorshe khayraadka dalka ay ku qaybsanayaan maamul goboleedka iyo sidoo kale dowladda dhexe ee soomaaliya ayadoona maamul goboleedyada muddooyinkii lasoo dhaafay ay ka cabanayeen dhanka dowladda eedayna u jeedinaya taasoo ku aadan inaan waxba laga siinin waxyaabaha dowladda ay ka hesho dalka dibaddiisa ama khayraadkaba wasiirka batroolka iyo macdanta ee dowladda federaalk ee soomaaliya moxamed mukhtaar ayaa waxa uu sheegay in haatan la bilaabayo qorshe ku aadan sidii ay u qaybsan lahaayeen dowladda dhexe ee soomaaliya iyo maamul goboleedyada ka jira dalka soomaaliya kheyraadka dalka sida uu dhigaya qodob ka mida dastuurka dalka soomaaliya loogana hadlay shirarkii ugu dambeeyay ka dhacay magaalada garowe kaasoo la sheegay ama loogu sheegay madaxda dalka inay la yimaadaan qorshayaal cad oo ku aadan qaybsiga kheyraadka dalka maamul goboleedyada iyo dowladda federaalk ee soomaaliya kuwaasoo beriyihii lasoo dhaafay ama sanadihii tagay u muuqanaya kuwa isgarba ordaya ayadoona beesha caalamka ay ugu baaqday inay la yimaadaan qorsho midaysan
ogtihiin bishii maaj ilaa iyo iyo dhowaanahan waxaan aad ugu shaqaynaynay dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada in la gaaro isfaham ka wada dhexeeya maamullada kala jiro iyo dowladda dhexe ay hogaaminayso si khayraadka soomaaliya looga wada faa'iidaysto dastuurka qodobkiisa afartan iyo afraad waxa uu leeyahay ka faa'iidaysiga khayraadka dalka waxaa ka wada hadlaya dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada si marka ka wada hadalkaas uu dhaco waa in isfaham siyaasadeed uu jiro waa inuu jiro wada hadal sidaad la socotaan national leadership forumkii ee ka dhaca garowe ugu dambeeyey waa tii lagu go-aamiyey in arrintan laga howlgalo loo istaago si aan u gaarno heshiisku meelgaara oo waafaqi kara dastuurka waafaqi kara dastuurka marka dastuurka dib ueegis lagu samayna asaga ayaaba qeexi doona qaabka aan u yeelanayno u maamulanayno u wada qaybsanayno uga wada faa'iidaysanayno kheyraadkan dabiiciga ee dalkeenna uu ilaahay ku abuuray
dhinaca kalena maamulka somalilan ayaa kasoo horjeestay go-aanka dowladda soomaaliya ee ku saxiixday heshiiska baarista shidaalka ee dalka soomaaliya ayadoona tilmaantay inuu yahay mid sharci darro ah waxaana guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee u cid faysal cali waraabe oo waraysi siinayay idaacadaha lookalka ah ayaa sheegay in ay tahay arrintaasi midaan haatan la aqbali karin waxauna tilmaamay in kheyraadka dalka uu ka dhexeeyo shanta soomaali weyn sida hadalka uu dhigay waxauna tilmaamay in koox gaar ah aan laga aqbalaynin in kheyraadka ay la soo baxdo waxauna sidoo kale ku tilmaamay inay tahay mid khiyaano qaran ah sida hadalka uu dhigay faysal cali waraabe hogaamiyaha mucaaradka ee xisbiga u cid
in khayraadka soomaaliya laga seexdo dowlad magax kuyaa leh oo jirin oon maandeed haysan oon awood lahayn ayaa looga saaray kumeelgaalnimadii kan waxaa ka wada dadkii la samaysteen ee shirkadaha ingiriiska ah marka niman kale waa iyagu wax u daran oo lacagta ay qaadanayaan magaransaay laga ku qaadanayaan laakiin qaranka dhan soomaaliyeed ummada soomaaliyeed mesh meshi ay soomaaliyeed waa la wada leeyahay jabuuti baa le ka n f t baa le ka waxaa le ethiopia le xoolaha soomaali soomaali dalka ka dhexaysa shanta soomaalida ka dhexaysa marka waxaa la arkaa inay tahay arrin xun oo ah khiyaano qaran marka waxay arrintaas hortaada tahay baarlamaanka ayay hortaada waajibaadkooda ka yeelaan horena berigi hore waa tii loo diiday berigaana cumar cumar cabde cabdirashadiid wasaar u ahaa cumar wuxuu soo ku dhaanbaxay inuu wixii allaale wixii ay gaala wadato inuu eegin ummadda soomaaliyeed siday u saameynayso inuu saxeexo ayuu ku dhaanbaxay waxaan aragnaa wax suurtagala maaha ee dhulka ka qodan karaa waxa weeye dhulkaa ma garanaysaye banaadir unbay ka qodan karaan seedira waa ogolaan maayaan soomaaliya lahaankeeda iska daamo de shaqaba iskuma lihin laakiin waxaa sheegaya dadka soomaaliyeed dhulkaa degan waxaa idinku socdaa maaha caqli soomaaliyeed iyo dad soomaaliyeed hadday noqoto magaalada qandaraasyada hadday noqoto dhul maadkan qabaa'ilka sameynaya kii sameeyeen madaxweynayaasha waa burbur soomaaliyeed iyo bilaqaydkii soomaaliyeed baa lagu jiraa waxaa laydinka dhiigaya taladiina gacanta ku qabsada askari amba haddaan amadu ahaado wax idiin soo wadaa ma jirto dan soomaali ma wadaan dan soomaali gacanhiinay ku jirtaa gacanhiinay ku jirtaa inta iska dhaafta qadyaalada iyo qof jeclaansiga iska qabta xasan sheekhna musadarkii soomaali dad buu ku yidhi waa loo hawlayaa markii la doortay laakiin taariikhda meel xun buu ka gelayaa meel xun xun xun buu ka gelayaa dhinaca kale faysal cali waraabe oo ka jawaabayay su-aal ku aadaneed haddii ay jiraan shirkado somalilan ama maamulkooda uu la galay heshiis ah shidaal baaris laga sameeyey deegaanada maamulkaas ayuu tilmaamay inay taasi tahay mid ay u madax bannaan yihiin ayaga ayadoo sidoo kalena uu ku tilmaamay dowladda soomaaliya inay ku xadgudbayso soomaali inteeda kale oo ay isku ekaysay waxyaabaha dalka ka soo baxa keligood inay maamulaan waxa uuna sheegay haddii shidaal la baariya keliya in lagu ekay doono magaalada muqdisho ama gobolka banaadir
baarlamaanka la marinaya waa berigii hooyii badii maaha markaa dowladani dowlad maanta badda soomaali bixin karta maaha awoodu male maadeedu ma haysato ma gaari karto waa waxaan u arkaan inaytaan wax la wada xadiyo in ummadda soomaaliya dhaxalkeedii la doonayo in waan ku ictiraafay sax la weydaarsado wax kaloo ma joogaan maxaa ku caawinaya wax kale waxa weeye inta kaa qaataan iyo inta ku siiyaan wax badan inta kaa qaataan aynu dareemeyn baa badan inta aynu dareemeyn ay guranayaan in awood lagu ilaaliyo aynu halahayn ayaa ka badan waxayna siinayaan halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaarke ayaa ugu baaqay dhallinyarada soomaaliyeed inay ka qayb qaataan dibudhiska dalka iyo sidoo kale nabad ku soo dabaalidiisa xilli uu ka hadlayay munaasabad looga arrinsanayay dhallinyarada waxa uuna tilmaamay in dowladda uu hogaaminayo ay xoogga saari doonto sidii dastuurka qabyo qoraalka looga saari lahaa sidoo kalena looga abuuri lahaa fursado shaqo dhallinyarada soomaaliyeed ee marbaryihii tagay la kulmayay dhibaatooyin kala duwan oo ay qayb ka tahay tahriibta iyo sidoo kale mashaakilaad kale oo loo adeegsado dhallinyarada cumar cabdirashiid cali sharmaarka ayaa tilmaamay in muhiim ay tahay in looga faa'iidaysto dhallinyarada soomaaliyeed sidii ay waddanka wax badan ugu soo kordhi lahaayeen taasina dadaalkeeda ay hayso xukuumadda uu hogaaminayo cumar cabdirashiid cali sharmaarke waxa uuna tilmaamay in arrintaasi xoogga la saari doono
haddii dalku uusan hormaraynin xasiloonida araadinayna waxay noqonaysaa xasilooni sida badan u keeno waa waqtigii dalkaan gacanta ku hayno boqolkiiba lixdan waxaa lagu tilmaamay inuu yahay dad dhalinyaro ah dhalinyaradaas waxaa loo jeedaa boqolkiiba lixdan inay ka yar yihiin soddon iyo shan jir ama soddon jir waxa carada gelayna weeye iyadoo oo fursado loo abuurin yani dhalinyaradaas in maanta aan ku riyoonno dalka kan inuu xasilooni waa gaanay sideeda waxa weeye marka annaga waajibkana saaran ayaa wuxuu falayaa annagoo maanta ka shaqaynayna amni annagoo ka shaqaynayna higsiga loo dalkamayna xita wakay sidii loo gaari lahaa looga saari lahaa dastuurkan kumeelgaarkiisa loo gaari lahaa dalkan loo gaarsiin lahaa muxuu ahaa doorasho hal qof hal coda ayaa haddana waajib waxaana saaran yahay dalkan horumarkiisa inaan maanta aas-aaskii dhigno yacni jihadii dalka kan uu ku horumaarin lahaa hadalka ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid cali sharmaarke waxa uu imaanaya xilli dhallinyaro badan oo soomaaliya xabsiyada ay ugu jiraan ayagoo raadinaya nolol ka wanaagsan tii ka jirtay waddankooda kuwaasoo ku xirxiran qaar ka mida waddamada qaaradda afrika iyo eshiya iyo sidoo kale kuwa ku naf waayay xeebaha waddamada libiya iyo talyaaniga u dhexeeya kuwaasi oo ka cararaya nolosha adag ee ka jirta gudaha dalka soomaaliya raadinayna nolol ka wanaagsan midda haatan ka jirta dalkeenna maamulka galmudug ayaa ka digay dagaal ka dhaca deegaanadaas maamulkiisa iyo sidoo kale puntland u dhexeeya waxa uuna sheegay in haatan uu soconaya qorshe ku aadan sidii looga arrisa lahaa baajinta dagaal ka dhaca deegaanadaasi waxauuna sheegay in haatan wadahadalla ay u soconayaan asiga iyo sidoo kale dhinaca puntland dhowaanna ay ka wada hadli doonaan arrintaasi kulanna ka yeelan doonaan madaxweynaha maamulka puntland cabdiweli maxamed cali gaas mar uu ka hadlaya arrimahaasina madaxweynaha galmudug cabdikariin xuseen guuleed ayaa yidhi
kulay anaga dhankeena markii maamulkanaga uga dismayba waxaan runtii ku dhaqaaqnay annagoo niyo wanaag muujinayna inaan tenshinkaas isaga ah aan qafiijino oo meesha ka saarno waxaana runtii aan isbedel degdeg ah ku sameynay maaragtay constitutionkanaga ayaan isbedel degdega ku sameynay annagoo runtii jihadanadu ku cadeynay in maamul goboleedka puntland naga jirto haddana runtii annaga iyo maamulka puntland waxaa noo socda xidhiido iyo maaragtay wadahadal ayaa noo socda waana rajeynaya waxa yarkoo harsan inay meesha ka bixi doonaan oo aan wadahadal iyo isfahan iyo iskaashi aan ku dhamayn doonaan aad iyo aad rajeynaya maamulka puntland iyo maamulka dad noo dhexeeyo xiriir noo kala sineey waa jiraan laakiin siyaasa weli toosmaana wada hadlin waka rajeynaya xilli aan fogay inaan ama is arki doonaan xiriiri doono insha allah dowladda masar ayaa mar kale gacanta ku dhigtay boqolaal muhaajiriin doonaya xeebaha waddankaasi inay ka raacaan doonyo ku u jeeda dhanka iyo waddankaasi talyaaniga waxaana ciidamada masar sidoo kale ay sheegeen inay ka baxsadeen boqolaal dhallinyaro kaloo soomaaliya kuwaasi oo aan la garanaynin haatan halkaay kaga sugan yihiin waddankaasi dowladda masar dadkan ay gacanta ku dhigta ayaa haada doonayay inay ka tahriibaan xeebaha waddanka masar ayagoona kusii jeedo dhanka waddanka talyaaniga waxayna masar sidoo kale baryihii lasoo dhaafay waday qaqabashada dhallinyarada tahriibdoonka waxaana jiray sidoo kale lixdan dhallinyaro soomaali ah oo kal hore gudaha waddankaasi ay ku qabatay dowladda masar kuwaasoo haatan xabsiga ku jira masar ayaa haatan qorsheynaysa in dib dalka ay ugu soo celiso dhallinyaradan gacanta ay ku dhigtay ee gaaraya boqol iyo lixdanka waxaana sidoo kale jira boqolaal kale oo afrikaan ah oo ku sugan waddankaasi masar kuwaasi oo ay ciidamadu gacanta ku dhigeen xilli ay qorsheynayeen inay ka tahriibaan xeebaha waddankaasi masar warkii oo aad kala socoteen raadiyo wardheera khayaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada naga dhegaysanaya waa naga intaa waxaa warka idiin akhrinaya anigoo ah maxamed nuur amiin tan iyo inta aan mar kale dib u kulmaynan waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh